bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuga hayna waxaa kamid ah kala fadhiyada baarlamaanka oo maanta dib u furmaya mada karua oo sheegtay in aan la haleelin ujeedadii loo aas-aasay ooka iyo kulan looga hadlayay ka hortaga fikradaha xagjirka ah oo lagu qabtay magaalada cadaado subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qara ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo talaada taariikhdan labaiyo labaatanka bisha saddexaad labada kun labaatan iyo labo qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada xubnaha baarlamaanka iyo aqalka sare ee dalka ayaa maanta dib u bilaabaya kala fadhiyadooda caadiga ah afartii bishan ayay ahayd markii xildhibaanada baarlamaanka fasax kooban ay galeen halka sanataradana nasashadooda ay bilaabeen kooiyo tobankii bishani maarso kala fadhiga maanta ayaa noqonaya mid ay labada gole kusii ambaqaadi doonaan ka hor inta aan golayaasha xerdejinta wadanka la jebin amaba meesha laga saarin tobanka bisha lixaad ee sanadkan waxuu qorshuu yahay in sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan ay kenya ka dhacdo doorashada guud oo hogaamiyaal cusub lagu soo dooranaya ama qaar ka mid ah kuwii xilalka hayay dib jagooyinkooda u difaacan karaan madaxa xisbigana kenya haweeneyda lagu magacaabo mada karuwa oo wareysi gaar ah siisay telefishinka maxaliga ee n t v ayaa waxay sheegtay in lagu fashilmay ka dhabeynta hiigsigii laga lahaa isbahaysiga ooka xilligii la as-aasayey waxaa isbahaysigan ka wada tirsan xisbiyada weyba kanu iyo sidoo kale u d p maada karuwa oo hoosta ka xariiqday in ay weli hogaamiso naad kenya oo aan uuna yahay xisbi aan burburin ayaa xustay in mas-uuliyiinta ooka ay gacan bidixeeyeen markii ay ku biirayeen azimiyo waxa ay carabka ku adkeysay inkasta oo horey heshiis ugala dhexeeyay colonso misioka gideon moy iyo sidoo kale xubno kale ku biiritaankooda isbahaysiga azimiyo uu horkacayo rayla odinga aan laga qeybgelin martha karua ni wanaki kenya hayuko nje kwa mvua ako ndani ya nyumba ambayo imepambwa inaitwa NAK Kenya. One Kenya Alliance was our collaborators, yani tulikuwa pamoja, ndivyo twende tukafanye ushauri na wengine tukiwa pamoja, lakini wenzetu walisain wakiwa peke yao. Ile tarehe kulikuwa na muungano wa Azimio. Hiyo ni kusema ile maana ya kuunda One Kenya Alliance ilianguka siku hiyo, lakini sisi bado marafiki, sababu hata kabla ya kutia sahihi hiyo mkataba tulikuwa tunasimama pamoja bila mkataba, na hata wa sasa, hata kama naona hiyo imeanguka, bado sisi marafiki, lakini hatuko nje kwa mvua, tuko ndani ya NAK Kenya.
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ayaa kulan la qaadatay ergeyga gaarka ah ee dowladda shiinaha u qaabilsan geeska afrika shirka oo shalay nairobi ka dhacay ayaa labada mas-uul waxay diiradda ku saareen sare uqaadida amniga iyo horumarka gobolka wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in labada mas-uul ay sidoo kale isla soo hadal qaadeen la tacaalidda isbedelada cimilada ku yimaada waxay isku afgarteen in kenya iyo shiinaha ay ka wada shaqeeyaan sidii bulshooyinkooda ay uga dhigi lahaayeen kuwo waa kuwo dhabar adeeg u yeesha saameynta la xiriidha isbedelada cimilada
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxay ka daafurtay shir looga hadlayay la dagaalanka fikradaha xagjirnimada la xiriira kulankaasi ayaa waxa uu qeyb ka ahaa istaraatiijiyadda dowladda ee ciribtirka falalka argagixisada ah waxaana faahfaahin ka bixiyey muhiimadiisa iyo sidoo kale marxaladaha uu soo maray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe maamulka galmudug iyo qaar ka mid a culummada soomaaliyeed ee kulanka ka qeyb galay mas-uuliyiintan ayaa sheegay in wejiga koowaad ee barnaamijkan galmudug lagu soo gabagabeeyey gaar ahaan magaalada cadaado oo maamulada kalena horey loogu soo qabtay
intii lagula dagaalamahayay kulligood tanaa ugu fiican sababtoo ah dagaalka kale oo lagula jiro waxbaa raacahaya markii askari askari ay xabad isku ridaan labada askari waxaa laga yaabaa in kana wax gaaraan kaasna wax gaaraan laakiin wacyigelinta iyo fikirkii in laga dhaqo qofka uu qabay oo fikirkii uu qabay inta laga bedelo fikir saliima qofkii laga dhaadhiciyo waxay ka fiican tahay dagaal kasta oo la galo waa meesha ugu habboon oo waqti badan laga soo fikirayay maantana waxaan u malaynayaa guntii galmudug baa laga rabaa dhibicda rasmiga ah oo sidii dadkaas loo wacyigelin lahaa iyo sidii barnaamijkaas looga saari lahaa dadka fikirka ay qabeen barnaamijka anigu kaalinta aan ku lahaa oo ahayd in aan daafuro barnaamijku waa noo daafuran yahay insha allah in laga wada qayb qaato ciidan ka qayb qaato culammadu ka qayb qaadato siyaasiyiintu ka qayb qaataan haweenku ka qayb qaataan qof waliba ay ku tacalluqdo sidii dadka xag jirka ah looga soo reebi lahaa ra'yiga qaldan oo laga dhaadhiciyey oo lagu shubay intaasaan haddii ilaahay ku ray aniga ay ula habboon tahay barnaamijkan wadahadal nabadeed dabcan muddo hadda sanad iyo googo dheeraada buu socday hal sana iyo dheeraad buu socday maalintii hadda uun fikirkiisa la bilaabay sanad waa ka soo wareegtay laakiin uun tallaabaqaadkii baan filayaa inuu shan bilood iyo meelahaas ee wasiirku uu sheegay uu yahay marka barnaamijkan tale marxaladaha uu soo maray yaan rabaa keliya anigu inaan maaragtay idiin faahfaahiyo barnaamijkan waxaa weeye wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa maaragtay iyadaa hindistay iyada ayaa bilowday dee waxay awalba maaragtay u dhisnayd bay ahayd oo ay wasaarad u ahayd marka tiimkaas waa safaray kismaayaan tagnay barnaamijkan kusoo qabannay runtii si fiican baa maaragtay laysgu soo waafaqay si fiican baa maaragtay reer kismaayo ama reer jubbaland haddii la yidhaahdaba ay ugu darsadeen yacno yacno inbutkoodii ama maxaan ku fikradoodii wixii kaga aadana ugu darsade ugu soo darsadeen waa ka tagnay waxaan tagnay meel la yidhaahdo koonfur galbeed baan tagnay baydhabaan tagnay waa ka tagnay haddana waxaan tagnay yacni hirshabeellaan tagnay jawhar baan tagnay wixii ku aadanaa bay maaragtay kusoo darsadeen waa ka tagnay xagganaan diyaaradda idinku dhaafnay oo garow waan tagnay waa yacni iyaguna intii ku aadanayd bay kusoo darsadeen hadda waxay joogtaa marka galmudug bay joogtaa dabcan waxaan filayaa wejigiisii hore barnaamijkaas reer galmudug baa ugu dambeeya marka reer galmudug maxaa laydinka rabaa waxa laydinka rabaa waxaa weeyaan wax laydiin meerin maayo yacni inta wax laydiin meeriyo waraaqa la soo qaada wax laydiin akhri maayo waxaa la idiin sheegahayaa yacni qoladaas federaalku wixii ay soo sameeyeen kuwan kale wixii ay ku darsadeen kuwa kale waxay ku darsadeen idinkana waxaa la rabaa tiinni inaad ku darsataan agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka dowladda federaalk soomaaliya maxamed xaashi carabey ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qorshaha dib u habeynta wasaaradaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed xaashi carabey agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka soomaaliya wuxuu sheegay in qaab casri ah oo adduunka la jaan qaadaya loo habeynayo wasaaradaha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada soomaaliya maadaama uu sheegay in hadda wasaarado badan oo caalamka ka jira aysan soomaaliya lahayn ama ay ka maqan yihiin
waxay noo soo bandhigeen runtii waxyaabo badan oo ugu horreeya maaragtay shaqaalaha dalka siday u shaqeeyaan qaabdhismeedka bayroolkooda siduu noqonayo waqtigooda shaqada siduu noqonayo structureka wasaaradaha siday noqonayaan wasaaradaha dowladda siday noqonayaan annaga horaana lagala soo tashtay maadaama agaasimaa la ahayn oo wasaaradaheena hore loo yimid waa barnaamij soo socday muddo laba sano ku dhow oo mar walba talo aan ku darsanaynay oo talo aan ku biirinaynay laakiin haddana haddeer waxaan kusii darnay bandhigii ay soo bandhigeen wixii aan islahayn waa ku dari kartaan oo dhan waa ku darnay waxaana aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay in dowladnimada ee u socoto meel fiican mar haddii la helaana sustainability badan inuu imaanayo ama degenaansho badan oo dowladeed inay imaanayso oo lagu kalsoonaan karo hay-ado la yaqaano oo jiro wasaarado jiro oo la yaqaano structurekooda iyo roolkooda iyo responsibilitygooda iyo hay-adihii dowladda oo la shaqaynaya dhammaan wasaaradaha ka farcamayay ayagana maaragtay sidoo kale roolkooda iyo maaragtay responsibilitygooda iyo structurekooda la yaqaano la helo waxaan is dhihi karnaa wax aad iyo aad u fiican waayo waxaan aad ugu darsanay taladeena iyo codkeenna iyo arrimaheenoo dhan ugu darsanay sida maaragtay hadda waxaa jirta lix iyo labaatan wasaaradood lix iyo labaatanka wasaaradood anoo kale hadda maarata waxaan soo jeediyey oo talo ku soo jeediyey in magacyada wasaaradaha dib loogu noqdo sababta waxaa jiro wasaarado badan aan jirin haddeer oo adduunka ka jiro oo loo baahan yahay in la sameeyo waxaa kaloo jiro wasaarada magacyadooda isku dhex jiraan ee hadda annaga kale waxaan ka shaqeynaa wasaaradda petroolka iyo macdinta laakiin enerjiga aa mooda in wasaaradeena ka maqan yahay sababta annaga waxaan ka shaqeynaa energy waaye adduunka markaa la macaamilaysana enerjiga wuu ku jiraa soo marka wasaaradda instead oo petrol macdan keliya la dhihi lahaa inay noqoto wasaaradda enerjiga iyo maaragtay macdinta iyo waxyaabo lamid a sababta waxaa waaye dalka wuxuu baahan yahay in la saxo mandatetka wasaaradaha magacyada wasaaradaha berrina ra-iisul wasaaraha imaado ama madaxweynaha imaado oo asaga fishinkiisa soo wato inuu ku apply gareeyo un wixii jiray Eh, laakiin haddii mar walba la dhaho maara sidii jiri jirtay in wasaaradihii toban laga dhigo ama soddon laga dhigo ama labaatan laga dhigo wax saxa maaha marka waxaa la rabaa lix iyo labaatanka wasaaradood in la isku saxo la isku celiyo hadda ka soo qaad wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare iyo wasaaradda wa- waxbarashada waa iswadtaan mararka qaarkood way kala bixi jireen problem waaye dalxiiskii oo kale ma jiro environmentkii oo kale ma- wasaaradda ahaan uma jiro wasaarado badan oo isku dhex jiraa jira weli Eh, marka waxaasoo dhan in maaragtay si saxa intii magaca guud oo wasaaradda loo fiiriyo wasaaradaha loo fiiriyo siyaasad dhaba laga sameeyo magacyadaas la saxo markii la saxo in loo gudbo structureka wasaaradaha waxaa la soo jeediyay hadda ilaa toddoba waaxood inay wasaarad walba ka koobnaan karto which is good maaragtay oo aad u soo dhaweynayo waa wax fiican waaye sababtoo ah waa marka waxaa laga dhigay saddex compulsory ah oo oo aan la bedeli karin iyo afar maaragtay ee wasaarad walba ee technicalkeeda ay ku bedelinayso runtii waana wax maaragtay muhiim ah marka waxaa la yareynayaa dhaqaalihii iyo budgetkii iyo mandatekii baxayay aa la yareynayaa taa oo- taas ruuxeedana maaragtay waxaa waaye wax oo aad u fiican waaye. marka wasaarad sideedaba ama dowlad sideedaba annaga hadda waxaan la shaqe annaga hadda wasaaraddan joogaa agaasima kahay wasaaradda hay-ada aa jiro oo maaragtay ila shaqeeya oo wasaaradda ka baxa sida hay-adda petroolka oo kale hadda jirto shirkadda petroolka soomaaliyeed oo imaan doonto hay-adda macdinta eh, oo soomaaliyeed oo imaan doonto waxaasoo dhan wasaaradda hoosmana wasaaraddeeda ka suku hay-adahan iyo anisa aan wada shaqaynayn in la helo waxaa jiro wasaarado wada shaqayn nagala dhexeeyaan oo dowlad ka tirsan sida maaragtay wasaaradda eh, hadda ma jirta laakiin imaan doonto wasaaradda bey'ada oo kale deegaanka waxaa jirta wasaaradda maaliyadda oo kale oo canshuurihii iyo taxationkii iyo maaragtay dhaqaalihii iyo waxaasoo dhan nagala dhexeeyaan wasaaradda cadaaladda oo kale oo shuruucda iyo legality marka laga hadlayo wasaaradaha marka oo dowladda si ay u wada shaqaynayaan in la iswaafajiyo oo collaboration sax uu ka dhaco waxaa kusoo xigta marka inaan u gudubno maamul goboleedyada oo annagii maamul goboleedyada inaan isku leenahay isku magac magaca aniga leeyahay wasaaraddeeda leedahay maamul goboleed walba sida puntland galmudug hirshabeelle south west iyo jubbaland inay leeyihiin magacyo isku mid ah si oo aan- aan- laba wasaaradood oo ka jirta maamul goboleed aan ula kala shaqayn ciladaha jira hadda ka mid tahay oo ayadana maaragtay in la saxo baahan waxaa kaloo jira marka bartnerka internationalka maaragtay donorska nala shaqaynayo ayagana maaragtay in markaa leenka oo eh, hay-adahaas ku shaqada leh oo ka shaqaynaya ama petroolka ama macdinta ka shaqaynaya ama energy ka shaqaynaya inay cad yihiin oo sida world bankiga maaragtay eh, african development bankiga iyo kuwa la midka dowladaha norwijka iyo dowladaha la midka inay cad yihiin marka waxaa loo baahan yahay in la helo systemkaas dowladnimada ah oo shaqaynaya markaas waxaa imaanaysa dowladda in lagu kalsoonaado guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee hirshabeelle ayaa maanta magaalada baydh waa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay ku qabanayaan doorashada laba kursi oo ka mid ah kuwa doorashadoodu ay halkaasi tahay sidoo kalena kuraasta ugu adag ee lagu dooranayo magaalada beledweyne labada kursi ayaa dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxaa ku fadhiyey siyaasiyiin saameyn weyn ku leh deegaanada maamulka hirshabeelle waxaana ay kala yihiin kursiga koowaad ee hoob lixdan iyo saddex oo ay ku tartami doonaan wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo kursigan ku fadhiyey awal iyo sidoo kale sagaal musharax oo ay ku jiraan xogayaha maamulka gobolka banaadir xiirey xildhibaan hore ibraahim xabeeb iyo musharaxiin kale kursiga labaad ee lambarkiisu yahay hoob koo iyo toban ayaa waxaa ku tartami doona wasiirkii hore ee wasaaradda amniga cabdirasaaq cumar maxamed oo kursigan ku fadhiyay iyo sidoo kale cum- waa maxamed cumar maxamed maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa weli doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka aan dhammaystirin waxaana uga harsan magaalooyinka baydhabo iyo jowhar waxaa la filayaa in maalmaha soo socda ay soo gebagabeeyaan doorashada xildhibaanada golaha shacbiga maadaama maamulada laga doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan ay doorashadaasi kusoo gebagabeeyaan ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka ukraine volodimir zeleniski ayaa waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in ruushka uu la galo wadahadal horseedi kara in wadankiisa ay xabad joojin ka dhaqangasho ruushka ayaa ilaa sh- afar iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkan waxa uu dagaal ka wadaa gudaha dalka ukraine zeleniski ayaa waxa uu xusay in aysan dowladdiisa waxba ka qabin caddaynta go-aankeeda ay meesha kaga saarayso qorshaha ay ugu biiri lahayd gaashaanbuurta naato haddii loo xaqiijiyay in duulaanka xukuumadda moscow ay soo afjarayso madaxweynaha ukraine ayaa arrinkan shaaca ka qaaday xilli uu wareysi siinayay telefishinada wadankaasi